أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا waxaan soo haynay tafsiiru suurati الnisaa waxaan kusoo dhex jirnay axkaamtii ama aan soo dhammaynayba ku saabsanayd haddii haweentu ay ka dareento ninka kajeedsi oo xaggeeda ka jeesanayo inay markaa sulxtamaan oo asagu oo wax bixiyo ama wax siiyo sidaa heshiis intee lagu galo iyada xuquuqdeedii wax ka mida ay ka tagto ama iyada wixii ay lahayd inay iyada dayso oo ay isaga markaa yacnii u dhaafto xuquuqdii ay ku lahayd wax ka mida sidaana ay ku doorato inuusan furin oo ay la joogto marka alle wuxuu leeyahay waaa wuxuu soo tilmaamay nufuustii waxaa lagu soo dhex waxaa lagu ururiyey bakhayltinimo oo naf xaqeed inay ka tanaasusha rabtaa ma badna markaasuu alle wuxuu yidhi wain yatafaraqaa haddii ay kala tagaan yugnillaahu alla deeqee kullan dhammaan mid kastaoo ninka iyo naagta ah min sacatihi ayuu ka deeqayaa waasacnimadiisa xaggeeda ayuu alla ka deeqayaa oo iyadana nin fiican kadibkiis inay hesho deeq alle markaa yacnii inay hesho isagana marka in xaalkiisu ciriirigii iyo uu ka baxo wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday waasican mid fadligiisu waasac yahay xakiiman oo xikmad badan oo axkaamta uu jiideynaya ay xikmad ku salaysan tahay walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi walilaahi alla oo keliya unbuu u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat ku sugan iyo wamaa waxa fi lardi dhulka korkiisa ku sugan wakafaa billaahi wakafa allaahu allah ku filan wakiilan ay kafiilan mid la tala saarta alla isaga ku filan walilaahi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe wasaynaa waan dardaaranay aladiina kuwii ayaan u dardaaranay uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka min qablikum idinka hortiin la siiyey iyo wa iyaakum idinkaba waan idiin dardaaranay an ittaquu llaaha ay ittaquu ka cabsada allaha alla ka dhowrsada wain takfuruu haddii aada kufrisaan ood ilaahay ku gaalowdaan fa ina lilaahi allah wuxuu leeyahay maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday haniyan mid addoommadiisa ka deeqtoon xamiidan maxmuudan la mahadiyo walilaahi alla oo keliya unbuu u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat ku sugan iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ku sugan wakafaa billaahi wakafa allaahu allah ku filan wakiilan kula tala saartay ilaahay isagaa ku filan halkan marka alla de fadligiisa waasacnimadiisa iyo markuu ka sheekeeyey ayuu allah subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay haddana mulkigiisa oo wuxuu yidhi walilaahi maa fi samaawaati saddex walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi baa labadan aayadood kusoo noqday haddii marka la yidhaha faa-iidada ku jirtaa maxay tahay mufasiriintu waxay leeyihiin likulli waaxidin minhumaa wajhun mid kastaa jumlada walilaahi wej bay leedahay ama alawalu kan hore famacnaahu macnuhu wuxuu yahay lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi dhul iyo cer waxa ku jiro alla leeyahay wahuwa yuusiikum bitaqwa wuxuuna idinka rabaa alle alla ka cabsi ayb faqbaluu wasiyatahu allaha awoodaas badanoo mulkigiisu sidaa yahay waxa uu idinkula dardaarmayo dadow aqbala sidaas waay midda labaad wa ama athaani faina lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wakaana allahu ghaniyan waaye macnaheedu wuxuu yahay huwa alghaniyu walahu lmulku fadlubuu minhu maa tadlubuun alla isagaa addoommadiisa ka maarmo mulki buu leeyahay dhul icer waxa ku jira isagaa iskale mulkigiisaas wax ka dalbada cid wax la weydiisto ciddii wax haysataa wax la weydiiyaaye alla isagaa wax walba haysta isaga wax weydiista midda labaadna marka sidaas waay wa ama athaalithu midda saddexaad macnaheedu waxaa weeyaan lahu lmulku alla mulki buu leeyahay fatakhiduuhu wakiilan ile aayadda dambe waxaa u dambaysa wakafaa billaahi wakiilan ilaahay isagaa ku filan mid la tala saarto ee alla subxaanahu wa tacaala tala saarta maadaama mulkigaa weyn uu leeyahay dhul cer waxa ku dhex jiro isaga uu haysto oo uu milkigiisa uu yahay tala saarta marka cidda la tala saaranayo waa cidaan dhimanaynin oo wax haysatee saddexdoodaba marka saddex macnay ku kala dhacayaan oo siyaaqa aayadahana u fiican welilaahi alla unba u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe wasaynaa waan dardaaranay aladiina kuwii ayaan u dardaaranay uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin la siiyey iyo wa iyaakum idinkiinaanna waa idiin dardaaranay an ittaqu llaha ay itaquu ka cabsada allaha alle an ittaqu llaha anta meeshan ku jirta marka waa tafsiiriyo wa anta tafsiiriyadana bimacnaa ay weeyaan ay meeshaas marka anta tafsiiriyaduna waxay timaadaa sida qaalibka ahee badan ee wax jumlo macno qowl wadato kadib ay dhacdaa iyada wasaynaadaasaa marka macno qowl oo ku jiraa ile dardaaran haddii la sheego waa la hadlaa un waa qasabe ayb marka an ittaqu llaha ay itaquu ka cabsada allaha alle taqwada allena waxay tahay imtihaalu awaamirihi waijtinaabu nawaahiihi awaamirtiisa in la fartoonaado wixii uu reebayna laga joogo intaas waayo taqwada alle wain takfuruu haddaad diidaan alle fa ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday haniyan mid addoommadiisa ka deeqtoon xamiidan maxmuudan la mahadiyo welilaahi alla unba u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ku sugan wakafaa billaahi allah ku filan wakiilan kula tala saarto in yashaa yudhibkum ayuha annaasu wayaati biaakhariin in yashaa haddii uu doono alle yudhib idin tagsiiyee kum idinka idin tagsiiyee ayuha nnaas dadow wuxuu idinku tagsiinayaa inuu idin halaago waya'ti la imaadee biaakhariina kuwa kale la imaadee oo diintiisa garab siiyo wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday qadiiran qaadiran mid awoodo calaa daalika kaagaas korkiisa alla wuxuu ahaaday mid awoodo halkan marka alla weli qaninimadiisa iyo mulkigiisa uu tilmaamayaa iyo tasarufkiisa markaa wuxuu leeyahay in yashaa haddii uu doono alla yudhibkum idin tagsiiyee dahaba ayuu ahaa ficilka waa laazim qaasir ah hamze marka la geliyaa tatacaddaa mafcuulay u tallaabee saa darteed marka kumtu waa mafcuulu bihi ayb ficilka marka yudhibkum mar haddii la yidhi maadigiisa adhaba waay afcala yufcilu ayb ficilkan dahaba marar waa jiraa oo isagoo aan hamze la gelinin si kale oo u tallaabo markaa laakiin mafcuulkiisa ba ayuu ku tallaabayaa xaraf jar oo ba ah waana soo marnay suuratu lbaqara dahaba allaahu binuurihim aan kusoo marnay dahaba allaahu alla wuxuu la tegay binuurihim iftiinkoodii buu qaatay uu la tegay ayb marka haddii adhaba laga bixiyana waa mutacaddi dahaba bi haddii la yidhahna waa mutacaddi dahaba keligeed markay tahayna waa qaasir laazim ah in yashaa haddii uu doono alle yudhib idin tagsiiyee kum idinka ayuha nnaas dadow see idin idiin tagsiinayaa marka ibnu jariir wuxuu yidhi yudhibkum biihlaakikum wa ifnaa'ikum halaagid ou idin halaago baabi-in ou idin baabi-iyo ayuu idinku tagsiinayaa waya'ti la imaadee alle biaakhariina kuwa kale la imaadee ayb ay waya'ti binaasin dad aakhariina kale ayuu la imaanayaa hayrikum idinka aan ahayn kuwaa markaa wuxuu ula imaanayaa limu'aasarati nabiyihi sala allahu calayhi wasalam nabigiisa inay garab siiyaan wain tatawalow ystabdil qowma gayrakum huma laa yakunuu amhaalakum oo kala waay ayb wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday qadiiran mid awood badan calaa dalika kaagaas mid ku awood badan buu alla ahaaday man kaana yuriidu hawaaba addunyaa facinda allahi hawaabu اdunyaa wاlaakhira man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba yuriidu inuu doonayo hawaaba addunyaa adduunyada hawaabteeda facinda oo keliya un doonaya facinda allaahi alla agtiisa uu ahaaday hawaabu dunyaa adduunyada hawaabteeda abaalmarinteeda iyo waalaakhirati aakhirada abaalmarkeeda wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday samiican mid maqlid badan basiiran arkid badan aayaddan waxay la socotaa aayadihii hore ibnu ubayriq qisadiisii nimankii inta wax haday haddana inkiray oo ninkii yahuudiga inay ku gediyaan damcay isla markaana yacni nebigana ka doonay gargaar ee kuwaabaa marka waxaa tilmaantooda laga dhigayaa oo la leeyahay dad adduunyo un rabo waayo nacam oon aakhiradiiba ku xisaabtamaynin marka ninkii thawaab adduunyo keliya rabo waa dhacdaa in la siiyo laakiin alla agtiisa thawaab adduuniya mid aakhiraba way taallaa oo marka in xaggiisa laga doonay tahay marka munaafiqiintana si guud waa uga warramay aayadda man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba yuriidu inuu doonayo thawaaba addunyaa adduunyada abaalmarkeeda oo thawaab adduunyo keliya rabo meeshaas markaa dee thawaab adduunyo keliya rabo waxay noqonaysaa muxuu adduunyo ku rabaana biidhaarihi maa adhara min aliimaani bilisaanihi muujinta uu muujinayo iimaanka carabka uu ka sheegayo qalbigana aynan ka jirin adduunya ku raadinaa munaafiq oo wuxuu rabaa inaan la taabanin waxba la yeelin ou nabad galo muslimka wuxuu hela la siiyo ninkaa marka yacni waxa uu muujinayo thawaab adduunye bis buu ku rabaa waa munaafiqi ayb fa cinda allaahi ilaahay agtiisa thawaabu dunyaa adduunyada thawaabteeda ahaaday iyo waalaakhirati aakhirada thawaabteeda wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday samiican mid maqlid badan basiiran arkid badan yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisdi shuhadaءa lilah yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kunuu ahaada qawaamiina ay qaa'imiina kuwa u taagan oo u taagnaansho badan bilqisdi cadaaladda kuwa u taagnaansho badan ahaada shuhadaa-a ahaada markhaatiyaal lilaahi ilaahay dartii markhaati u ahna ahaada walow calaa anfusikum walow kaanat ishahaadatu markhaatidu haba ahaato calaa anfusikum nafihiina korkeedaba ha u noqoto awil waalideyni ama labadiina idin labadii idin dhashay labadii wax dhashay korkoodaba ha kulaa ha ahaato markhaatidu wal aqrabiina kuwii dhowaa ee qaraabanimada u saaxiibkaa korkoodaba ha ahaato markhaatidee in yakun haddii ay yihiin haniyan kuwa wax haysto ow amase faqiiran kuwa aan waxba haysanina fuqara ah hadday ahaadaan faallaahu allah owlaa ku dhowaanshiyo badan ku haboonaansho badan bihimaa iyaga minkum idinka idinkaga habboon ee falaa tatabicuu ha raacinina alhawaa hawa ha raacinina an tacdiluu lianlaa tacdiluu inaydnan cadaalad falin inaydnan cadaalad falin yacnii hawo ha uga teginina cadaalada wa wain talwuu haddii aada iishaan markhaatida leexisaan ow amase tucriduu aada jeesataan fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday khabiiran mid aada u og bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan aayaddan iyadana dee shahaadadii bay ka warramay aayad aada u weyn oo aada u qiimo badan weeyaan macno weynna uu ku jiro alla subxaanahu watacaala dadka wuxuu amray uu ka dalbaday cadaaladda inay u istaagaan cadaaladduna waa shay caqligana uu jecel yahay ee sharciguna aada u adkeeyey ummad hadday meel wada joogtana saldhig iyo aas-aas cadaaladda u ah oo haddii cadaaladdii ay weyso ummaddaasi waa u dhammaanaysaa ayb marka allah wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kunuu ahaada qawaamiina kuwa u taagnaansho badan qawaam waa facaal amhilatu lmubaalaga ayb macnahun waxay tahay kuwa u taagan noqda bilqisdi ay bilcadli cadaaladda kuwa u taagan ahaada cadaaladda marka ninka madaxda dadka xukumo laga bilaabo ilaa iyo ninka qoyskiisa iyo caruurtiisa waa laga rabaa maahan cadaaladdu shay hal qolo keliya ku socoto oo ninka madaxda cadaaladaa laga rabaa qudaadda cadaaladaa laga rabaa dadka tale loo dhiiba cadaaladaa laga rabaa ninka qoyskiisa labada xaas qaba labada inuu cadaalad falaa laga rabaayo waa soo marnay ee ilmihii cadaalad bay u baahan yihiin gar hadday laba qof kuu keensato cadaalad bay u baahan tahay marka cadaaladda in loo istaagaa way ka weyn tahay qado keliya qadihiina inkastoo uu yahay lagama maarmaan isaga uu u yahay leanna haddii maxkamadda iyo cadaaladda ummadda ay ka hallawdo dhulka xataa ma camir maayo ayb oo culimada waxay yidhaahdaan waxaa isku xiran dhulka inuu camirma iyo cadaaladda oo ninka xaakimkaa madaxdaa wuxuu u baahan yahay junuud iyo ciidan wax kala nadaamiyo oo dadka wax ku fuliyo laga cabsanayo markaas ciidankuna dhaqaalou u baahan yahay dhaqaaluhuna wuxuu u baahan yahay tacmiir dhulkii in la camiro ile dhaqaalaha meesha laga keenayo waa dhulkii unbaa laga keenaya tacmiirkuna cadaaladuu u baahan yahay haddii cadaaladii ay jirto oo nin kastaa dhulkii waa camirayaa dhulka markuu camirana dhaqaalaa laga helayaa nin walbo dhaqaalahaasna dadka shaqaynayaa la siinayaa iyaguna si toosoo saxanay u shaqaynayaan markaasna haddii laakiin aan cadaalad la helin oon asaas loo helin cadaaladda waa qatar ayb marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kunuu ahaada qawaamiina kuwa u taagnaansho badan bilqisdi cadaaladda shuhadaa-a ahaada shuhadaa-a saddex mowdic baa la icraabi karaa in la icraabo khabar laga dhigo oo khabar bacda alkhabar kunuu khabarkeeda waa qawaamiina shuhadaa-ana khabarka labaad in laga dhigo habarun bacda khabarin macnaha kaasaan anagu hadda ku laqbaynay macno kalena waxa uu yahay in la yidhaahdo nacti in laga dhigo qawaamiina laga nactiyeeyo oo la yidhaha kunuu ahaada qawaamiina kuwa u taagan bilcadli bilqisdi cadaaladda kuwaasoo shuhadaa-a markhaatiyaal ah lilaahi ilaahay dartiis u ah waxaa kaloo iyadana bannaan in la xaaleeyo shuhadaa-da in la xaaleeyo qawaamiinadaas ee damiirka ku jiro in laga xaaleeyo oo saaxiibulxaalka damiirkaasaa noqonayo lianna qawaam amhilatu lmubaalaga ismu faacil oo kale wa ismiga faacilna wuxuu qaataa damiir buu gotaa ama uu yacnii ayaa ayuu ku camal falaa damiirkaasaa laga ayaa laga xaalaynayaa marka sidaanay noqonaya marka kunuu ahaada qawaamiina kuwa u taagnaansho badan idinka bilqisdi cadaaladda shuhadaa-a shaahidiina xaal aad tihiin markhaati lilaahi ilaahay dartii markhaati xaal aada u tihiin saddexdaasba wej waa ku bannaantahay ibnu catiya almuxarar ulwajiizka inkastoo uu leeyahay xaaleyntu waa dacfi baa ku jira u dhahayaa laakiin abulbaqa alcukburi saddexda wejba waa sheegay shuhadaa-a ahaada markhaatiyaal lilaahi ilaahay dartii markhaatiyaal oo ah noqda ayb walow calaa anfusikum walow kaanat ishahaadatu markhaatidu haba noqoto calaa anfusikum naftiina korkeeda haddii markhaatida aada sheegaysaan idinka ay xataa idin dhibayso la imaada markhaatida saxdaa furo mararka qaar baad markhaatida aada furto adiga ay ku dhibaysaa oo ay xaq kaa qaadaysaa ama culays ay ku saaraysaayoo yacnii iqraarkaagu wuxuu keenayaa culays laakiin ilaahay baa kuu fududeynaya haddaad daacad tahay xadiidka nabigana sala allahu alayh waali wasalama laga wariyey wuxuu ahaa qul ilxaqa walow kaana muran xaqa sheeg haba qaraaraado marka hore waa iska qaraaryahay laakiin wuu fududaanayaa markaas laakiin haddaad qariso oo tira ani ma doqonaan ahay nafsadeyda maan ku markhaati furayaa waxaan waxmaan isku laaziminayaa aan inkiro haddaad tidhaahdid inta aada adduunyada joogtid baad wax inkiri kartaa inta aakhiraasa ka badan maalin aakhiraa ka badan marka walow calaa anfusikum taas khabar calaa anfusikum khabar bay noqonaysaa kaana iyo isimkeedaana lasoo qadaraa bacda low iyo kaana iyo iyo in iyana badanaa way badan tahay in la kaanadana la gooyo isimkeedana la gooyo walow calaa anfusikum walow kaanat ishahaadatu markhaatidu haba noqoto haba ahaato calaa anfusikum nafihiina korkooda yacnii mid idinka idin dhibto awilwaalideyni ama labada waalid ee wax dhaleen dhashay oo wax dhaleen kuwo korkoodaba ha ahaato walow kaanat ishahaadatu cala alwaalideyniba ha noqoto meeshaa marka waxaa laga qaaday mas'ale fiqia baa laga qaatayoo qofka labadiisa waalid hadduu ku markhaati furo waa ansaxa markhaatidaas caasina ma ahano waa baari leanna maxaa yeeley waalidka xaq lagu leeyahay ou inkirayo haddaa adigu ku furto waxbaad ka fudaydisay ee ma dhibin waxbaa ka fududaysay mana dhibin haddaa u aamusto xaq dadaad ou iska haysto waalidkii adigii dembi baad usoo jiiday marka waalidka waa lagu markhaati furi karaa kow masalada labaadna markhaatida waalidka lagu furayana waa la aqbalayaa qaaliga agtiisa leanna maxaa yeelay ma badna qof waalidkiis inuu been ka sheego wax lagu tuhma maba taallaba qof inuu waalidkiis markhaati aan jirinoo been si wax loogu yeesho ugu furaa ma badna laakiin hadday markhaatidu keenayso wax dhaxal ku tacalluqo ay tahay maya ma la yeelayo markaas leanna dhaxalkaasi waa wuxuu keeni karaa in wiilkan markhaatida furaayo xoole inay u bataan isaga marka dheeftiisa haddii meesha laga arko ma laga yeelayo haddii laakiin wax dheefa aanay ugu jirinoo waalidkii dayn lagu leeyahay ee wax lamida ay tahay ee uu ku markhaati furo waalidka waxbuu ka fududeeyey waa fiican yahay laakiin ilmuhu waalidkood uma markhaati furi karaan hadda marka way kala saaran tahay uga wada sha shahaadatun lahu wa shahaadatun calayhi waay isaga haddii lagu markhaati furayo waa waa la qabanaa markhaatidaas waalidku hadduu ilmihiisa ku markhaati furo ilmuhu hadday waalidka ku markhaati furaan waa la aqbalaa laakiin hadday u markhaati furaan ma la aqbalayo waalid baa wiilkiisa u markhaati furay xaq buuna ku helaa ma laga yeelayo wiil baa waalidkiis u markhaati furay iyada nin iyo aabihiisa is haysto markaasuu yihi anaa markhaati u ah aabahay xaqaas waa ku leeyahay ninkan aabihii baa marka xaq qaadanayo ma la ogola leanna middaasi tuhmad baa ka dhalan karto inaad waalidkaa u eexato waa badan tahay marka markhaatidiina lituhmati waa loo jooji karaa ayb imaamu shaafici marka wuxuu yidhi dadka isdhalay bis baan isu markhaati furi karin laakiin adiga adeerkaa iyo abtigaa iyo xaaskaaga iyo waa u markhaati furi kartaa ajnebi xaaska ajnebi baaba kalaa tihiin oo waxaad dhici karto inaad isfurtaan baaba dhici kartaba oo dariiqa kala martaan ee kuwan kalena iyaga iyagana de maahan furuuc iyo usuul midna ma aha wixii marka aan furuuc iyo usuul dad isdhalay aan ahayn waa isu markhaati furi karaan haddii qofku uu yahay qof lagu kalsoon yahay oo alla kacabsi u saaxiiba ayb dadka laakiin qofku haddii uu yidhaahdo aniga hebel markhaati iima galo waa la weydiinaa sababtuusan kugu gelin maxay tahay qadiyad baa laba nin ishaysata nin baa markhaati oo u keensana kii kalea marka wuxuu leeyahay nin markhaati iima galo maxaa dhacay isku qabiil waayuu leeyahay waxaas waxba kama jiraan dadku isku qabiil waa noqon karaan haddii la yidhaahdo xuquuqdii baaba cadilmaysa haddii la yidhahdo ninka ninka u markhaati furayaa waa inaysan isku qabiil ahayn xuquuqdii baaba sidaa ku cadilmaysaba nacam taa malama laga aqbalayo marka qofkani isaga un waxaa laleeyahay ninkan wax ku sheeg haddii uu yidhaha ninkan cadowgayga waaye markhaatidaasaana u haystaa waxbaa naga dhexeeya aniga iyo ninkan markaas lil cadaawa waa loo celinaa markhaatida waxba haddii uu sheegi waayo waa markhaatidaa waa soconaysaa walow calaa anfusikum walow kaanat ishahaadatu markhaatidu haba ahaato calaa anfusikum nafihiina korkeeda aw ilwaalideyni kuwii wax dhalay korkoodaba ha ahaato walaqrabiina iyo qaraabadii in yakun haddii uu ahaado almashhuudu calayhi yakunta khabarkeeda waa kaas in yakun haddii uu ahaado almashhuudu calayhi kan lagu markhaati furayo haniyan mid hanti haysto ow amase faqiiran mid aan waxba haysanin haddii uu ahaado faallaahu allah owlaa dhowaanshiyo badan haboonaansho badan bihimaa iyaga minkum idinka idinkaga haboonaansho badan oo allah idinkaga dhow ku markhaati fura maslaxadooda allah idinka yaqaana idinka ee markhaatidu maslaxadoodu waxay ku jirtaa in lagu markhaati furo ee ninka hanigana waa laga cabsanaa xoogaa in lagu markhaati furaa waa iska adag tahay waxaa la isleeyahy war ninkan hantida badan haddaad ku markhaati furto hadhow ama u dhibaato kuu geystaa waxaa la isdhihi karaa war amaad wax ka weysaa hadhow berri haddaa wax uga baato ninkan amau kuu diidaa cabsidaasaa la diidaa marka faqiir haddii uu yahayna inaa u naxariisataa laga yaabaa ood istiraa war ninkan miskiinkaoo faqiirkaa haddaad hadda markhaati ku furto oo inta kumanaankaas kunoo dollar lagu yeesho xaggee ka keena waa nin iska caruur badan xaaslow ah waxba ma haysto inaa uga turta ma aha xuquuq lagu leeyahay inaad uga naxariisata ma aha fallaahu awlaa bihimaa maslaxadooda allah idinka yaqaano allihii idinka yaqaanayna markhaatida furow idin amrayaa nacam maslaxada marka bani aadamka ilaahay baa ka aqoon og nacam ninkan marka markhaatida waa lagu furayaa hadduu dhibsaday haddii kale asagay jirtaan ninkan faqiirkaana allah u kaalmaynaayo ninkan qanigaana waxa aad ka damacdo ilaahay fadligiisaa ka weyn oo ilaahay awalba markaad dhala isagoon ku aqooninaya hadduu dhinto intaba waa noolaa kartaa oo ilaahay baa fadligiisu waasac u yahay in yakun haddii uu ahaado almashhuudu calayhi kan lagu markhaati furaya haniyan mid wax haysto ow amase faqiiran faqiir haddii uu ahaado faallaahu allah owlaa ku haboonaansho badan dhowaanshiyo badan bihimaa iyaga u dhowaanshiyo badan minkum idinka idinkaga dhow allah maslaxadoo maslaxadooda idinka yaqaano idinkaga dhow kuna xaqnimo badan falaa tatabicuu haddaba ha raacinina alhawaa hawa ha raacinina hawada waxaa cadaaladda looga taga iyada waay walidaalika marka cadaalad lays amro hawadii baa layska reebaa markaas yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi dadkii waxaad ku xukuntaa baa layihi bilxaq walaa tattabic ilhawaa fayudilaka can sabiili illah hawaha raacin hawadu jidka alley kaa dhuminaysaa ayb falaa tatabicuu ha raacinina alhawaa naftiinu waxay jeceshahay ha iska raacinina an tacdiluu dhowr icraaba dhowr waxaa ku jirta tawjiih midka koowaad waxaay tahay in la yihaahdo an tacdiluu anlaa tacdiluu inaydan cadaalad falin hawaha u raacinina inaa cadaaladda ka tagtaan macna sidaas waa ayb macno kalena waxa uu leeyahay oo markaa laabaa lasoo qadara macno labaad wuxuu leeyahay falaa tatabicuu ha raacinina alhawaa naftiinu waxay jeceshahay ha raacinina an tacdiluu ibtigaaa an tacdiluu doonis aada doonaysaan inaad qalloocataan ood cadaaladii xaqii ka iilataan idinkoo rabo ayb macno saddexaadna wuxuu yahay makhaafata an tacdiluu cani ilxaqi ayb hawaha raacinina maxaydnan u raacayninna makhaafata an tacdiluu inaad ka iilataan cabsa cabsi laga cabsanayo can ilxaqi xaqa inaad ka iilataan cabsi laga baqayo darteed ayb wa in talwuu haddaad qalloocisaan markhaatidii ow amase tucriduu aada jeesataan faina allaha alla kaana wuxuu laba macnaa marka ku jirto wain talwuu haddaad markhaatidii qalloocisaanood qalad markhaati furtaan ow amase tucriduu haddaad jeesataan oo markhaatidii a ka tagtaan oo aydnan furin labadaba waa qalad haddaad qallooc iyo qalad markhaati beena furtaanna waa dhibaato haddii aad jeesataan oo aniga markhaati ma furaayo aad tidhaahdidna xuquuq baa ku dayacmaysa midna ha yeelinina faina allaha alla kaana wuxuu ahaaday khabiiran mid aada u og oo baatin og bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulihi wاlkitaabi aladii nazla calaa rasuulih yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisii rumeeya ayb meesha marka laba tafsiir baa ku jirto yaa loo jeeda aayadda yaa lagula khitaabayaa akharu lmufasiriin waxay leeyihin waxaa lagula khitaabayaa muslimiinta mu'miniinta marka manaa macnahana waxaa laga wadaa iimaanka aada hadda leedihiin daa'ima oo ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinay alla rumeeya iimaanka kusii socda macno labaad wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa yaa ayuha aladiina aamanuu billaati waalcuzaa kuwiinan mushrikiintae laatay cuso rumaysan iyo towreed baan rumaysannahay kuwiina oranayo aaminuu billaahi war ilaahay rumeeya ilaa aakhiri laaya labada tafsiir baa yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisii rumeeya moxamed ahaa walkitaabi kitaabkii rumeeya alladii kitaabka oo nazala alla uu soo daadejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa uu kusoo dejiyey iyo wاlkitaabi kitaabkii rumeeya aladii kitaabka oo anzala alla uu soo dejiyey min qablu min qabli اlqur'aan qur-aankan ka hor kuwii uu soo dejiyey waman qofkii yakfur ku kufriyo billaahi alle wamalaa'ikatihi malaa'igtiisa ku kufriyo wa kutubihi kutubtiisa ku kufriyo wa rusulihi rusushiisa ku gaaloobo walyowmi alaakhiri maalinka dambe ku gaaloobo faqad xaqiiqa ahe dalla waa dhumay kaas dalaalan dhumid buu dhumay baciidan aada u fog baadi aada iyo aada u fog ayuu dhumay qofkaasi ayb marka aayaddan arkaanuliimaankii bay sheegtay marka laga reebo qadarka inta kale arkaantii iimaanka aayaddaani ku jiraan qadarkana inaa suurat lqamar buu alla subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay inaa khalaqnaa kula shayin biqadar ayb yaa marka alla wuxuu leeyahy waman qofkii yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo o aaminuu rumeeya billaahi alle warasuulihi rasuulkiisii rumeeya walkitaabi kitaabkiina rumeeya aladii kitaabka oo nazala alla uu soo daadejiyey ayb nazala haddii la yidhaha waa waa laazim nazala marka la yidhahna waa facala tadciifkaasi tacadi buu keenaa ayb walkitaabi kitaabkii aladii kitaabkii oo nazala alla uu soo daadejiyey calaa rasuulihi uu kusoo dejiyey rasuulkiisa korkiisa iyo walkitaabi kitaabkii aladii kitaabka oo anzala alla uu soo dejiyey min qablu qur-aankan ka hor waman qofkii yakfur ku gaaloobo billaahi alle wamalaa'ikatihi ku gaaloobo wa kutubihi kutubtiisii ku kufriyo wa rusulihi rusushiisii ku kufriyey walyowmi alaakhiri ku kufriyey faqad dalla waa dhumay dalaalan baadi buu dhumay baadida oo baciidan aada u fog ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma sdaaduu kufran lam yakun illaahu liyakfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey uma markaa dabadeed kafaruu kufriyey uma markaa dabadeed aamanuu rumeeyeen uma markaa dabadeed kafaruu kufriyeen uma markaa kadib isdaaduu kororsaday kufran gaalnimo lam yakun illaahu alla ma uunan ahaanin liyakfira inuu dhaafayo lahum iyaga inuu u dhaafayo alla ma aha walaa liyahdiyahum mana hanuuninayo alle sabiilan jid ku hanuunin maayo waddo toosan dariiq xaqa ay u maraan alla ku hanuunin maayo ayb aayadahanna marka in aladiina aamanuu qataada wuxuu leeyahay yahuuddaa laga wadaa aamanuu bimuusaa muusay rumeeyeen uma kafaruu way gaaloobeen markay dibiga caabudeen uma aamanuu bitowraati towreeday haddana rumeeyeen uma kafaruu biciisa ciisay ku gaaloobeen uma isdaaduu kufran gaalnimay siyaadsadeen bimuxamedin ay ku gaaloobeen yahuudii buu marka ayay aayaddu ka warrameen markii hore muusay rumeeyeen waa ku kufriyeenoo dibigii waatay caabudeen haddana markuu usoo laabtay towreed loo keenay way rumeeyeen waa gaaloobeen oo ciisay ku gaaloobeen kadib nebiyullaahi moxamed baa yimid gaalnimadii bay sii siyaadsadeen ayb waxaa kaloo la yidhi jamiicu ahlilkitaab ayaa aayaddan ay ka warramaysaa nebigoodii bay rumeeyeen uma kafaruu bihi waa ku gaaloobeen ayb kitaabkii lagu soo dejiyey bay rumeeyeen haddana uma kafaruu bihi waa ku gaaloobeen haddana gaaloobidda ay ku gaaloobeen kufrina way siyaadsadeen oo nebiyullaahi moxamed ayay kusii kufriyeen yacnii nin kastaa nebigiisii waana rumeeyey waana ku kufriyey kitaabkii waa rumeeyeen waana ku gaaloobeen ayb qolo murtadiin oo diinka ka baxdayna aayaddan way ka warrameenoo waa la yidhi saddexdaa tafsiir baa ku jiraan qole iyaga marna soo iimaankii la imaado haddana gaaloobo ka laabto haddana ku laabto haddana ka laabto sidaa ku dhaqmo ayb ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey uma markaa dabadeed kafaruu kufriyey uma markaa kadib aamanuu rumeeyeen uma markaa kadib haddana kafaruu gaaloobeen uma intaa kadib isdaaduu kororsadeen kufran gaalnimo lam yakun illaahu kuwaasi ma uunan ahaanin alleh liyakfira mid u dhaafaya lahum iyaga marka lam yakun illaahu liyakfira lahum maxaa laga wadaa uma isdaaduu kufran tuse maxay tahay haddii aayaddan lagu xambaaro qolo diintii ka baxday waaye la yidhaahdo mujaahid aayadda wuxuu ku fasirayaa uma sdaaduu kufran ay maatuu cala alkufri siyaadsiga ay siyaadsadeen waxay tahay gaalnimada ay ku dhinteen qofka isagoon gaalnimo ku dhimanin hadduu inta ridoobo soo islaamo haddana ridoobo haddana soo islaamo waxaa la fiirinaa wuxuu ku dhinto hadduu gaalnimadii ku dhinto uma sdaaduu kufrantii waa dhabowday marka haddii uu iimaan ku dhinto saxiix ee dhab ah uu ku dhintana hadda qofkaasi iimaanuu ku dhintay ma la dhahaayo qofkaani marnaba naxariis alla maba helayaba nacam oo saxaabadii dhexdooda waxaa dhacday dad intay diintii ka baxeen haddana kusoo laabtay waana ogolaadeen markaas uma sdaaduu kufran lam yakun illaahu liyakfira lahum qof hadda nool ma la dhihi karo ma loo dembi dhaafaayo xadiidkii saxiixa ah wuxuu ahaa nin baa wuxuu ku yidhi nin kale nin cibaado badnaa baa nin aada wax ugu ciyaaro dembi badan buu arkay markaasu wuxuu yidhi wallaahi laa yakfiru llaahu laka ilaahan ku dhaartay adiga ilaahay makuu dembi dhaafayo markaasuu nebigu sal ll ly slama ka sheekeeyey wuxuu yidhi alla ninkii waa oofsaday kii dembiga badnaa ee laakiin muslimka ahaana waa cafiyey midkan kalena wuxuu ku yidhi man da ladii yata'allaa calaya anlaa akfira lifulaan aaway ninka ku dhaaranayo inaanan hebel u dembi dhaafaynin waxaa aniga gacanteeda ku jira ma isagaa maamulana markaasuu naarta geliyey alla subxaanahu wa tacaala marka dadka in go-aan laga gaaro iyagoo nafi ku jirto waa edab darro aada u weyn waa baqyi nooc baqyi ah weeyaan dadkii intaynan allaba u tegin haddii go-aan laga gaaro iyaga waxay ku dhiman doonaan ama dembi dhaaf la-aantooda ama naxariista rabbi iyo iyaga la kala dhexgalaa sax ma noqonaysa marka ayadan lam yakun illaahu liyakfira lahum waa intii ku dhimatay gaalnimada uma sdaaduu kufran taasna marka mujaahid ay maatuu cala lkufri buu yii laakiin gaalnimadu noocay rabtaba ha ahaato waa laga towbad keeni karaa nooc gaalnimo ah oon laga soo noqon karin oon laga towbad keeni karinna ma jirto walidaalika cumar bnu lkhadaab niman diinta ka baxay oo dhibaatana muslimiintii u geystay baa loo sheegay markaasuu yidhi abuu muusa alashcari maxaad ku samaysay markaasuu yidhi nin baa u warramayey waa la laayey mar hadday diinkii ka baxeen waa la laayey markaasuu wuxuu leeyahay aniga sidaa ima farxad gelinaysu yidhi cumar waxaan jeclaan lahaa in nimankaa la qabqabto la xabiso maalin walbana loo bandhigo towbada xabad rootiyana la siiyo hadday soo laabtaanna marka islaamkoodu wanaagsanaadana layska daayo oo dadku inay toosaan oy hanuunaana fiican buu leeyahay nacam intay wax daran uun kusii socon lahaayeen nacam ayb wuxuu ku qoray aharkaas alxaafid ibnu kathiir kitaabkiisa la yihaahdo musnad ulfaaruuqa ayb uma markaa dabadeed isdaaduu kororsaday yacnii ku dhin kufran gaalnimo kororsaday yacnii kufri ku dhintay lam yakun illaahu alla maunan ahaanin liyakfira lahum inuu dhaafayo walaa liyahdiyahum inuu hanuuninayana ma ahaanin alleh sabiilan jid mid ku hanuuninayana ma aha oo dadkaasi maslaxadooda la tusi maayo yani shayga ugu qaalisanood haysato waa diinkaaga waxa ugu daciifsan ama ugu yar inaad diinkaagii uga baxda ma aha wax fiican ma aha maalin qadadeed iyo hal sano qadadiis iyo sanawaad yaryar iyo waxaad he yacani qada waa iska helaysaa inaad diin uga baxda maaha ummaddii soomaaliyeed maxaa haysto ayb qolo waxaa ji waxaa jiraan iyaga marka yacni isku magacaabay muslimiintii hore fooramyada qaaray wax ku qorqoraan iyo meelaha muntadeyaadka qaar bay wax ku qorqorayaan soomaaliya ku jiraan waa dad marka muslimiinoo waxbaan baranay dhahaayo oo mulxidiin noqday oo diinkii ka baxay oo aan diin aaminsanayn oo ay lee waxaa la yidhaahdaa muslimiintii horey isku magacaabaan ex muslimis marka ninkaasi diinkiisii wuxuu uga tegay waxaan macno lahayn aan macno lahayn uu diinkiisii uga tegay kii ilxaadkii ku baaba-ay muddada dheer ku jiray ee isaga laga dhaxlay baa ilxaadkii ku wareeray kaasaa marka diin la-aantii ku wareeray wuxuu leeyahy war qalbigii wax ii dejiyaba maba haayaba gaaladii nin kasta walbahaar maal waa tacbay magac waa yeeshay digrii badan waa qaatay waa buuxaa c v-gaygu kuleeyahay laakiin qalbigii ma degana dhib iyo wareer unba ay haystuu kuleeyahay nacam waa kii marka ilxaadkaasi weligiis ku indhafiiqay ayaa sidaas ah nin marka ilaahay subxaanahu watacaala diin siiyey isagoo weyn meelahaas tegey inuu diinkii ka baxo uu yidhaahdo diinkaana aniga ciriiri igeliyey aaday u foolxun tahay naam waana been diinka ilaahay cidna ciriiri ma geliye bal isagaa wasciga laga raadiyaa wasciga isagaa laga raadiyaa haddana dadkaa markaad u dhabogasho dad xataa diin akhriyey ma aha haddana maca daalika waxau rabaa inuu diintii kasoo bixiyo qalad maba yaqaanaba diinkii see qalad uga soo bixin karaa naam shayga aad taqaanaad qalad kasoo bixin kartaa naagta marka ugu ugu hadalka badanee ugu sarreysana waa qof iska accounting bartay way naam accounting iyo xisaabaad ay baratay diin ma baranin maca daalika qur-aanka saana ku jirto xadiidaa saan dhahayay leedahay naam marka iyada laa naaqata lahaa walaa jamal wax diinta ay ku leedahay male naam haddana maca daalika ma taqaano diintiina qaladaan kasoo bixinaa bay ku leedahay aafab fara badan wey naam waa adiga uun lacagtaada gaalnimo ku raadso labaatan kun soddon kun afartan kun yaa laga yaabaa in lagu bixiyey hadda naagtaas nacam oo meeshaas lagu geeyey fi nihaayana waxaasay u dhammaatay ayb allah mustacaan ayb walaa liyahdiyahum alla mid hanuuninaya maaha sabiilan jidku ku hanuuninaya maahan alle bashir ilmunaafiqiina biana lahum cadaaban aliima bashir u bishaaree nebi moxamedow almunaafiqiina munaafiqiinta biana lahum inay leeyihiin ugu bishaaree cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujiyo aladiina kuwii ugu bishaaree yatakiduu cadaabkaa ugu bishaaree yatakhiduuna ka dhiganayeen alkaafiriina gaalada kuwa ka dhigto wliyaaa gacal ka dhigto garab ka dhigto min duuni lmu'miniina min gayri lmu'miniina mu'miniinta sokadood ayabtaguuna ma doonayaan cindahum kuwaa a gaaladaas agtooda miyay ka doonayaan alcizata xoog alquwa alciza bimacnaa alquwa fa ina alcizata quwaddu lilaahi allay usugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed allah iskaleh meeshana marka munaafiqiintii baa tilmaamahooda wax kamid a alla u ka waramayaa waxaa lagu bilaabay abaalmarka la siinayo inta aan iyaga tilmaantooda laga sheekaynin alla marka wuxuu yihi bashiru bishaaree almunaafiqiina munaafiqiinta biana lahum inay leeyihiin ugu bishaaree cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman muuliman xanuujinayo aladiina kuwii waaye munaafiqiinta yatakhiduuna ka dhiganayeen alkaafiriina gaalada wliyaaa ka dhiganayeen garab gaaladiibay garab ka dhiganayaan min duuni lmu'miniina mu'miniinta sokadood qeydkan marka min duuni lmu'miniin waa qeydun laa mafhuuma lahu oo gaaladii in garab laga dhigtaa ma banaana xataa mu'miniin sokadood iyadoo aanay ahayn oo haddaad marka mumi hadda macnaha suuradaani waxay tahay mu'miniintay ka tegayaan gaaladiibay garab iyo gacal ka dhiganayaan haddii ay xataa mu'miniinta aynan ka tegin oo mu'miniintiina ay gacal ka dhigtaan gaaladiina inay gacal ka dhigtaan ma la ogola qeydkaani marka waa qeydun laa mafhuuma lahu wuxuuna kasoo baxay kharaja makhraja alghaalib oo sida haalibkee waqtigii aayaddan soo degaysay ayaa waxaa jiray waxay ahayd munaafiqiintu inay mu'miniinta ka tagaan gaalada markaas yacnii ay garab siiyaan saasay ahaan jirtay ee hadday mu'miniinta xataa aynan ka tegin oy garab siiyaan gaaladiina inay garab siiyaan marna ma aha ayb marka allah wuxuu leeyahay aladiina kuwa yatakhiduuna ka dhiganaya alkaafiriina gaalada awliyaaa gacal ama garab ka dhiganayaan min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokay ayabtaguuna ma doonayaan cindahum cinda alkufaari gaalada agtooda miyay ka ka doonayaan oy ka dalbayaan alcizata almanacata waalquwata xoog xoog miyay xaggooda ka fiirinayaan oy ka raadinayaan oo cizadu marka waxaa weeyaan aslu lcizati ashiddatu waay wa minhu qiila lilardi salbati ashadiidati waxaa la yidhaahdaa cazaaz ayb quwo miyay ka doonayaan alimaamu dabari meeshaan marka markuu fasiraya wuxuu leeyahay bashiri lmunaafiqiina aladiina yatakhiduuna ahla alkufri b munaafiqiinta ugu bishaaree kuwa ka dhiganaya kuwa dadka aniga igu gaaloobay walilxaadi fii diinii diinkayga ka qalloocday oo ka leexday ka dhiganayaan wliyaaa awliyo yacnii ansaaran wa axlaafan xulufo iyo garab ka dhig ansaar garab ka dhiganaya daadda marka garabkii iyo gacaltooyadii waxay kasoo baxaysaaba mararka qaar waxaad maqlaysaa walaalaheenaa la leeyahay nacam kelmad aada khatar u ah waa kelmaddaas nacam qof iimaan ku jirtana ma dhihi karo allah wuxuu leeyahy walow kaanuu yu'minuuna biاllahi wاnnabiy wamaa unzila ilayhi ma اtahaduuhum awliyaa hadday alla rumaysan yihiin nebiga waxa lagu soo dejiyey rumaysan yihiin nebiga ay rumaysan yihiin garab iyo gacal kama aynan dhigteen ma aynan ka dhigteen saasuu leeyahay alla nacam marka waa kelmad aada khatar fara badani ay ku jirto ayb suurada ugu sii xunna waxa ay tahay iyaga marka garab lagu siiyo diinta baabi-inteeda meeshay ka dhimatay taas waa iyagiibaa waxay caddaynayaan maalan qorsho ay leeyihiin oo diinkii alla lagula dagaalamayo maalan ama afka ha ka sheegaan ama xaqiiq jirtaba ha iska ahaataba middaa marka haddii aad qof muslima uu garab ku siiyo isagoo og weliba diintii duminteedii haddii uu garab ku siiyo qofkaasi waa ku gaaloobaa diintii ilaahayna waa uga baxayaan maxaa yeelay qofku laba meel islama geli karaan diinta inaad rumaysan tahay iyo inaad adiga xarbi ku tahay meel islama geli karaan haddaad diintii waxaan inay yihiin aaminsan tahay ood rumaysan tahay iimaanku wuxuu keenayaa ikraam diinta in la maamuuso kor loo qaado hadday guulaysato lagu farxo haddii dhib gaaro laga naxo saasay keenaysaa nacam haddii marka qofka uu cagsi u shaqeeyo nifaaq ictiqaadi ah baa qofkaas ku jiro wuxuuna noqonayaa zindiiqun min azanaadiqa waana suurada ugu foosha xun oo dadka qaar ay sameeyaan iyaga in garab lagu siiyo duminta diinta ayb ayabtaguuna ma doonayaan cindahum iyaga agtooda alcizata alquwata xoog miyay ka rabaan fa ina alcizata xoogu lilaahi alla u sugnaaday jamiican xaal ay tahay dhammaanteed waqad nazla alaykum fi waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahu waqad xaqiiqo ahee nazala alla wuxuu soo daadejiyey calaykum korkiina uu kusoo daadejiyey fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa waa qur-aankii an idaa samictum haddii aada maqashaan aayaat illaahi ilaahay aayaadkiisa haddaad maqashaan yukfaru in lagu kufrinayo bihaa aayaadka alleh wayustahza-u lagu jees jeesayo bihaa aayaadka alleh falaa taqcuduu ha fadhiisanina macahum kuwaa la jirkooda meesha ay aayaadka alle ugu jees jeesayaan ha fadhinina idinka xataa intii yakhuuduu ay dhex galaan fii xadiidin sheeko hayrihi kaa ka duwan baatilkaa hayrkiis ilaa ay ka galaan haddaad maqashaan inay diinkii ku jees-jeesayaan uga kaca uga taga meesha innakum idan idinku idan markaa haddaad la joogtaan ood ku dhex jirtaan iyadoo diintii aada maqlaysaan in lagu jees-jeesayo mithluhum iyagoo kalea tihin ina allaha alleh jaamicu lmunaafiqiina munaafiqiinta midkii ururinaya waaye iyo walkaafiriina gaalada fii jahanama jahanamo dhexdeeda uu ku ururinayaa jamiican xaal ay yihiin dhammaantood iyagoo dhan waqad xaqiiqeehe nazala alla wuxuu soo daadejiyey calaykum idinka korkiina fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa kitaabka hadda waxay tahay qur-aanka aayaddaas la sheegayo halkan lagu tilmaamayana waa aayat lancaam bay ku imaan doontaa in sha allahu waidaa ra-ayta aladiina yakhuuduuna fi aayaatina faacrid canhum xataa yakuuduu fi xadiidin gayrih aayaddaas aayaddaa marka ancaam waa suura makiya suuraddanna waa suura madaniya marka halkaasaa laydinkugu soo sheegay an idaa samictum haddii aada maqashaan aayaat illaahi ilaahi aayaadkiisa yukfaru lagu xaal lagu jees lagu kufrinayo bihaa aayaadka alleh wayustahza-u lagu jees-jeesayo bihaa aayaadka alleh falaa taqcuduu ha fadhiisanina macahum iyaga la jirkooda hala fadhiisanina xataa intii ila yakhuuduu ay ka dhexgelayaan fii xadiidin sheeko hayrihi kaa ka duwan meeshaan marka waxaa laga qaatay baa ibnu jariir uu leeyahay wafii hadihi alaayati aayaddan waxaa ku sugan addilaalatu alwaadixatu dalaalo cad baa ku sugan cala nahyi iska reebidda la yska reebay can mujaalasati ahli lbaatil dadka ahlu baatilka in lala fadhiisto min kulli nawcin nooc kastoo ay yihiin min almubtadicati waalfasaqati cinda khawdihim fii baatilihim gaalka mubtadica faasiqa marka uu baatilka ku jiro waa inaan lala joogin lianna maxaa yeelay la joogaagu wuxuu keenayaa inaad raalli ku tahay baa iyay keeni kartaa marka dadku laba xaalad unbay noqonayaan ninkii waxaas raalli ku noqdaa waa gaal diinka allana waa uga baxayaa kii aan raalli ku noqonin oo dhibsanayo haddana laakiin adduunyo iyo shahwo uga jirto isagu markaa waxaa weeyaan dembi weyn buu ku jiraa isagana nacam labadaa marka sidaas waa nacam alxaafid ibnu xajarna macno noocaas oo kale uu sheegay ayb ficilkooda marka ninkii ku raalli noqdo oo waa fiican yihiin yiraahdo uu ku gaalooba isaga nacam leanna maxaa yeelay alridaa bilkufri kufrun gaalnimadoo lagu raalli noqdo waa gaalnimo inakum idinku idan markaa goortaas aada yacnii haddii aada la fadhiisataan iyagoo baatil ku dhex jiro mithluhum iyagoo kale tihin mithliyada marka mushabaha iyo mushab mushabahu bihiga dhinac kasta inay iska shabahaan qasab maaha kii marka ku raalli noqdo dhinac kastoo ka shabaha kii aan ku raalli noqonin laakiin dhex joogana wuxuu ka shabahayaa ficilka iyo waxyaabahaas ictiqaadkii iyo waxyaabahaana markaa asluliimaankiisii marka waa sidiisu u joogayaan in allaha alle jaamicu lmunaafiqiina munaafiqiinta kii ururinaya waay walkaafiriina gaalada fii jahanama jahanama dhexdeeda uu ku ururinayaa jamiican xaal ay yihiin dhammaantood sida loogu ururinayana dabcan waxay tahay iyagii waxay isu kaalmaysteen muslimiinta iyo islaamka dhibkiisa markay isu kaalmaysteen iyagana jahanama marka laga laga wada buuxinayaa oo ibnu jariir wuxuu yihi in allaha jaamicu lfariiqayni min ahli اlkufri wاlnifaaqi fi اlqiyaamati fi nnaari buu ku kulminayaa oo waa iswaafajinayaa marka dhexdooda ayb oo ciqaabka jahanamo lagu ciqaabayo ayay iska waafaqayaan qiyaamaha kama itafaquu fi اddunyaa say adduunyadaba isku waafaqeen faاjtamacuu calaa cadaawati اlmu'miniin adduunka markay joogeen waxay ku kulmeen mu'miniinta inay cadaa cadow ku noqdaan cadaawadooday ku kulmeen wa ta'aazaruu cala atakdiili sidoo kale marka can diin illaahi ilaahay diinkiisa inay hagarsadaan ayay isku garab siiyeen qiyaama marka waa isla joogayaan aladiina kuwa yatarabasuuna idinla koranayo bikum idinka masaa-ibta kuwa idinla sugta waayo munaafiqiinta haddaad mu'miniintihiin dhibkiina unba dhib bay idinla suganayaan fa in kaana hadduu ahaado lakum idinku idin ahaado fatxun guul guusha oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay qaaluu waxay dhahayaan alam nakun miyaanaan ahayn inagu macakum idinka la jirkiina miyaanaan ahayn soo idinlama jirin mu'miniinaan nahay annaga oo wixii bay wax ka rabaan haniimadii iyo wain kaana haddii uu u ahaado lilkaafiriina gaalada nasiibun nasiib yar hadday helaan qaaluu waxay dhahayaan alam nastaxwid miyaanaan adkaanin calaykum idinka korkiina miyaanaan idinka adkaanin gaala haddaad tihiin wanamnackum aanaan idinka celinin min almu'miniina mu'miniinta waa ka waa idinka adkaanay mu'miniintiina annagaa idinka celinayo waaba idin baabi'i lahaayeen marka xaggana waa idinkugu jirnaa waay waa laydinka adkaaday haddana mu'miniintii innagaa idinka celinay ee haddaan annaga aanan meesha aanan joogi lahayn waa idin baabi'i laha cagtaa la idin marin lahaa marka xagganna sidaasay dhahayaan xagganna saan faallaahu alle yaxkumu wou xukumayaa baynakum dhexdiina yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walan yajcala allaahu alle ma yeelayo lilkaafiriina gaalada u yeeli maayo cala almu'miniina mu'miniinta korkooda sabiilan wax jid ah ku siin maayo ay uga adkaadaan ayb aayaddan marka qeybtan dambe walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan ishkaal baa ku jiro ishkaalka ku jiraana waxa uu yahay alla wuxuu ballan qaaday gaal inuusan jid ou mu'min ku ciqaabo uga adkaado inuusan siinaynin mararka qaarradda waxaa la arkaa iyagoo dad mu'miniina ciqaabayoo dhibaayo waaqi shay waaqic waayo ilaahayna ballanqaadkiisa iyo waxa uu ballan qaado ma khilaafayo waaqicaan iyo aayaddaasee la ysu waafajinaa marka culimada qaarkood markay arkeen ishkaalkaas ayay waxay yidhaahdeen ballanqaadkan aakhiro waaye aakhiray u rareen marka waxay yidhaahdeen walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ay fi laakhirati waayo aakhiro gaal muumin jid oo uga sarreyn karaa ma jirayso qurdubiga laftiisana waa sheegayaa macnahaas oo kale laakiin aada alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa iqaahatu lahafaanka ayuu masaladan aad u ag fadhiistay safaxaaduuna ka qoray ee wuxuuna ka hadlay aayaddu aakhiro keliya inaysan ahayn ilaahay subxaanahu watacaala gaal ma siinaayo awood ou kaga awood bato muumin adduun iyo aakhira labadaba ishkaalka aayaddana wuxuu uga jawaabay alle wuxuu yidhi ma uunan dhihin hebel iyo hebel iyo hebel ma dhihin tilmaanuu wax ku kala ballanqaadkiisu wax tilmaan lagu xirayo walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina buu alle yidhi almu'miniinu yidhi aayad kalena allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy ixsaanuu wax ku xiray wuxuu wax ku xiray taqwo wain tasbiruu watattaquuh laa yadurukum kayduhum shay-an wain tasbiruu watattaquuh laa yadurukum kayduhum shay-an sabr alla ka cabsi iyo iimaan ayaa la sheegay marka wuxuu leeyahy calalmu'miniinadan baa waxay u baahan tahay fahm calalmu'miniin marka marka la yidhaha mu'min waa sifo ammaan ay ku jirto mu'min marka yaa la yidhaahdaana waxaa la yidhaha ninkii awaamirtii allana ka soo baxay wixii uu ka reebo dhanna ka haray dariiqi alle ku taagana mu'minkaasaa la dhahaa dhab ah mu'min dhaba kaasaa la yidhaha aayadda suuratu lanfaal ilaahay muxuu yidhi inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakaluun aladiina yuqiimuuna asalaata wamima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqaa mu'minku marka awsaafiya tilmaamuu leeyahay qofku marka haddii uu ku dhaboobo magacaan mu'minnimadu hadday ku dhabowdo ballanqaadka ilaahayna waa waa imaana dhab markaasu wuxuu keenay xilligii saxaabada wixii ka dambeeyey intii mu'min uu awood badnaa oo gaalka aan lagu salladin waa markii uu sifadaa iimaanka u dhawaa taxqiiqeeda ugu dhawaa ugu dhawaa ogaa mar allaale marka uu sifada iimaanka ka durkana xaqiiqatuliimaan markuu ka durkana ee waa lagugu salladi karaa marka leanna ilaahay ma dhihin soomaali iyo falastiin iyo carab iyo bakistaan iyo ilaahay ma dhihin sidaas ee allah subxaanahu watacala iyo muslin meel degan iyo muslin waqti nool iyo ma kala sheegin muslinnimana kuma xirine mu'minnimaduu ku xiray alleh marka wuxuu leeyahay sifadan mu'minnimadaa haddii dadka laga helo muslimiinta agharkooda laga helo maba lagu salladayo gaal marka iyagaa qalabada qalabada yeelanayo macnahaasaana marka macno waxaa weeyaan aada wajiih u ah walan yajcala allaahu alla ma yeelaayo laakiin de dadku waxay rabaan iyagoo xun haddana in ballanqaadkii alle iimaanka ku xiro dhan inay helaanay rabaan waxaa laga yaabaa da waxyaabahan marka laga hadlo iyo la yiraahdo qofku inuu boqolaal dood uu kuu keena mar uu ku yiraahdo gaalada ayagaba ma fiicne maxay qalabada u yeelanayaan gaalada qalabo joogtaa ma yeelanayaan oo ilaahay wuxuu yihi walcaaqibatu lilmuttaqiin dagaalkii nebiga asxaabtiisu dagaalamayeen ee uxud markii macsida ay soo gashay guuldaradii aad timid soo maaha intii macsida aan la gelinna guulaa socotay haakada nacam ayb adiga marka xaqiiqda marka dhabtaa taas waayo gaalkan isaga marka joogto ma kugu aha ma kugu salladnaanayo laakiin muddo waa dhici kartaa inuu kaa awood bato ta kale haddii dadku aynan iimaanka iyo mumuminiintu ay waayaan sifadan dhabnimadeeda ee ninkii xoog badana adkaanaya markaas oo hub badan urursado leanna maciyada allah waxay ku jirtaa iimaanka iyo ixsaanka ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun ilaahay cali uu la jiraa iyo faarax uu la jiraa ma dhihin laakiin wuxuu yidhi muttaqiin muxsiniin mu'miniin oo alla la jiraayaa la yidhi marka waa in mu'miniin aan noqono dhaban ninkii inuu xaqiiqdaas ka boodo rabo xagga u boodo ou rabo waqtigaa soo celinaya waqtigana waa soo celinaa xaqiiqduna waa ka daba tegaysaa dood iyo waxba matarayso qofka ninkii ku yihaha isa sax wax fiicanuu kuu sheegay saxaabigii abudarda wuxuu dhihi jiray inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum idinku waxaa ku dagaalamaysaan acmaashiina hadday acmaashiina san tahayna dagaalkiinu guulow yeelana hadday acmaashiinu xun tahayna guul ma yeelanaysaan marka ayb marka dadkii acmaashii in dib loo fiiriyo asalkii iimaanka furuucdii iimaanka kulli in dib loo fiiriyo walan yajcala allahu alla ma yeelayo lilkaafiriina gaalada u yeeli maayo cala lmu'miniina mu'miniinta korkooda sabiilan wax jid ah uga yeeli maayo jid siin maayo alle hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed